Dhallinyarada ku shaqaysata gaari-gacanada ee magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya shaqo la'aan soo food saartay. Shaqo la'aantan ayaa ka dambaysa kadib markii hoos loo dhigay qiimaha lagu raaci jiray baabuurta yaryar ee ka dhex shaqaysa gudaha magaalada Kismaayo ee loo yaqaano tagaasida kuwaasoo inta badan qaada dadka iyo adeegyada ay uga baahan yihiin magaalada. Qaar ka mid a dhallinyarada ku shaqaysata gaari-gacanada ee magaalada Kismaayo ayaa ka warramaya shaqo la'aanta haysataa.
ayaamahan waxa uu nagu bilaabatama markay tahay ilaa iyo dhowrkoo bilood saddex bilood oo kale waxa anaga aan ku shaqaysan jirnay ayaan waynay waxaana ku sababaa gawaaridan yar yarka qaab aan ooga shaqaysana male meelaha anaga aan ka shaqaysan jirnay dhan ayagaa naga horgooyey meesha anaga gaarigacanka aan ku qaadi jirna macnihii hal doolar ama nus doolar aan ku qaadi jirna iyaga waxay ku leeyihiin gurigaagaan ku geynaynaa hal doolarna sii suuqa saas isaga dhex jirna waxaan shaqo iyo camal anaga aan qabano markaan weynay anaga gaarigacanliyada ka mid ah waa soo baxnay waxaan imaanay suuqan balcad isla suuqi haddana baabuur waxaa jirta oo yar yar oo sida bbiyada loo yaqaano ama oo afjiirta loo yaqaano ayaa haddana agtooda imaanay iyaga yaaba noogu sii daray waxay ku leeyihiin saddex kameela lagu shaqaynaa meel ninkii baabuurkaa qaatay meelna waxaa baabuurkiyaa la siiyey adee waxaaba dhici kartaba shan ruux in ba- baabuurka afjiirtii lagu fuulo shantii afjiirta ay ku fuushay shan iyo toban doolar waa lagu leeyahay lacagta lagu heshii lagu baxay idinka shantiina waxaa laydin siinaya shan doolar asigay baabuurta watay oo baabuurta ilaa milkiilaha toban doolar u qaadanaya waxaan abasho u jeedinaynaa dhammaan dowlad goboleedka jubbaland waxaan rabnaa inay saan wax nooga dhaamaan baabuurtaan na horgoysay inna nala qabto ee shaqo fiican inna nala siiya waddanka aan u shaqeyno sidii waagi hore ay u shaqayn jireen oo dadka badan ay u shaqayn jireen oo shaqada ay uga heli jireen hadda ma socoto shaqadaas way baaba'day waxaa baabi'iyey shaqadaas oo sababta ugu weyn lahaa een, baabuurta yaryar ee aan idiin sheegayo iyo kuwa ka sii dhib badan oo hadda tagaasida qofkii awal gaarigacanka siinay loogu geyn jiray hal doolar ama laba doolar ninka wadaana uu biilka ka heli jiray annana aan biilka ka heli jirin waxaa laga yahay hadda inuusan helin oo uu qofka shaqalahan yahay sababtana waxaa weeyaan baabuurkii wuu helayaa oo hal doolar ku qaaday ama nus doolar